alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala baabka sagaal iyo soddonaad oo ka mida shamaa'ilu nabiy sala allahu aleyh wasalam baabu maa jaaa fii sifati nawmi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ay baabu dikri maa kii sheegistiisa la sheegaayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fii sifati nawmi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam hurdada rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu seexan jiray sifadeeda axaadiistii ku soo aroortay ayuu u baab yahay xadiiska laba boqol konton iyo afar qaala imaamu tirmidiyu xadasana moxamed ibnu musanna qaala xadasana cabduraxmaan ibnu mahdiyin qaala xadasana israa'iilu can abi isxaaqa can cabdillaahi ibni yaziid can ilbaraa'i bni caazib ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana ida akhada madjacahu wadaca kafahu lyumna taxta khadihi alayman wa qaal rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak ragga sanadka inta kale waa soo marnay abi isxaaqna waa abi isxaaq asabiici weeye cabdullaahi ibnu yaziid waa cabdullaahi ibnu yaziid ibnu zayd alkhatmi alansaari waa saxaabi min asaxaabati asiqaar saxaabadii da'doodu yaryarayd ka mid a asxaabuulkutubi sittana waxbay u weriyeen waa cabdullaahi ibnu yaziid ibnu zayd alkhatmi alansaari waa saxaabi yar yacani da'diisaa yar baa laga tilmaamaya saxaabadu qadar ahaan waa wada wen yihiin laakiin waxaa laga tilmaamayaa xagga da'da ayuu yaraabaa looga jeedaa shuraaxda qaarkood waxay moodeen inuu yahay cabdullaahi ibnu yaziid almakhzuumi inuu yahay ayay moodeen waana sida waxa weeye ay mareen bacdu shuraax oo ay ku tageen munaawi laftiisu saasuu maraan filayaan baajuurina waa kaga dayday oo wuxuu odhanayaa cabdullaahi ibnu yaziid ay ilmakhzuumiyu almadaniyu laa cabdullaahi ibnu yaziid ibni salti saxna ma aha in la yidhaahdo waxa weeye waa makhzuumi waayo cabdullaahi ibnu yaziid almakhzuumi baraa waxba kama warin bal abu isxaaq asabiici cabdullaahi ibnu yaziid almakhzuumi waxba kama warin dabaqadiisuna waxay noqonaysaa inuu yahay min kibaari atbaaci taabiciin min kibaari atbaaci taabiciin saas aawadeed yacni markaa mawdican ma aqbalaayo in la yidhaahdo waa cabdullaahi ibnu yaziid almakhzuumi in la yidhahdo ma aqbalayo wakada cidda mooday inuu yahay cabdullaahi ibnu yaziid ibnu saltina qudhoodu ma saxna waxaana ka muuqata laqaani laftiisu inuu u qaatay inuu cabdullaahi ibnu yaziid ibnu salti yahay waayo wuxuu yidhi waa soo marnay oo tacriifkiisu horuu inoogu soo hormaray cabdullaahi ibnu yaziidka tacriifkiisu inoo soo hormarayna wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu yaziid ibnu salti buu ahaa cabdullaahi ibnu yaziid ibnu saltina ma aqbali karo inuu markaa noqdo oo waxaanu aqbali karin cabdullaahi ibnu yaziid ibnu salti wax yacni ciduu wax ka soo wariyo aan maxamed ibnu isxaaq ahaynbaa looma sheegin oo tahdiibulkamaalka marka loo noqdo riwaayo uu cid ka warinaayo maxamed ibnu isxaaq inuu ka warinayo mooyaane cid kaleba ma soo naqlin cid kaleba ma soo naqlin waxa weeye waa ta kale markaa wax riwaayaa looma sheegin mooyaane markaa nasaa'i iyo tirmidi fi shamaa'il bes inuu markaysaa riwaayo ku leeyihun baa la sheegay oo tirmidi shamaa'ilka wax ugu wariyey nasaa'ina uu xadiis u wariyey waana halkaa xadiisba waxaa labaduba u wariyeen xadiiskaana waa soo marno oo raqamkiisu wuxuu ahaa laba boqol xadiis labaad looma sheegin oo marka waxa weeye nasaa'i u soo wariyey ama tirmidi fi shamaa'il ugu soo wariyey tirmidina jaamica uguma warin shamaa'ilka ugu wariyey xadiiskanna kutub badan baa soo saartay oo dee markaysa markaa tirmidi wuxuu ku soo saarayba jaamica laftiisa waa ku soo saaray nasaa'ina waa soo saaray imaam axmed waa soo saaray bukhaari adabulmufradka ku soo saaray nasaa'i fi lkubra ibnu xibbaan marka calaa kulli xaal ninka marka halkan ku jira waa cabdullaahi ibnu yaziid alansaari weeye waa saxaabiga waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin waa saxaabi saxaabi wax ka warinaya noocaas weeye xadiiskana sanadkiisu waa saxiix xoogaa kollay ikhtilaaf wuxuu ku dhacay abi isxaaq ayaa marka waxa weeye siyaalo kala duwan laga soo naqliyey maruu ka warinaayo cabdulaahi ibnu yaziid maruu ka warinaayo waasitooyin uu ku warinaayo yacni markaa mid walba waa loo soo naqliyey marka turuqda qaarkood yacni ikhtilaaf baa ku sugan yacni markaa ikhtalafa calayh laakiin culamada qaarkood waxay sheegeen dariiqa sawri laga soo warinaayo abi isxaaq markaa dariiqa yacni markaa sawri soo warinaayo dariiqaasaa markaa saxiixa ay markaa yidhaahdeen tirmidina waa taxsiiniyo wuxuuhi waa xasanun ghariibun min hada alwajhi ibnu xibbaan waa saxiixiyey xaafid ibnu xajar qudhiisu wuxuu odhanaya akhrajahu anasaa'iyu min xadiisi abi khaysamata wathawriyi can abi isxaaqa can ilbara wa sanaduhu saxiix saasuu odhanaya wakadalika wuxuu kaloo markaa u noqonaya shaahid u noqonaya xadiiska xafse laga soo warinaayo oo isagana saxiixinaayo xaafidku wa akhrajahu aydan bisanadin saxiixin can xafsata wazaada yaquulu dalika halaasa xadiiskaa xabse inta kale waa kala mid laakiin wuxuu dheeraad leeyahay saddex goor buu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam buu sheegayaa rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak laakiin albaani inta kale waa saxiixinayaa riwaayada markaa ariiqa hawrina waa arjaxayaa waana saxiixinayaa waxaanu odhanayaa wuxuu saxiix ku yahay duuna qowlihi yaquulu dalika halaasa yacni saas ayuu markaa odhanaya yacni markaa kan waa saxiixinaya kaa kalena wuxuu odhanayaa waa xadiis kale xadiiska xafsa wuxuu isaguna saxiix ku yahay iyadoo markaa waxaweye alaasanta la sheegaayo aanu la socon ayuu xadiiska xafsana saxiix ku yahay calaa kulli xaal xadiiska cabdullaahi ibni mascuud oo marka waxaweye marna musnadka cabdilaahi baa laga yeelaya waa ikhtilaaf marna musnadka baraa'a baa laga yeelayaa laakiin xadiiska xafsa ayaa markaysaa shaahid u noqonaya kanna marka waxa weeye yacni culamada qaarkood saasay u saxiixiyeen can ilbaraa'i bni caazib ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana ida akhada madjacahu wadaca kafahu alyumna madjacahu iyo madjicahu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaan jiray idaa akhada markuu waxa weeye qaato waxaa loo jeedaa uu gudagalo ama ku sugnaado madjacahu makaanu jiifkiisa ama madjicahu meeshuu jeefsanaayo markuu ku sugnaado wadaca kafahu alyumna wadaca wuxuu dhigi jiray kafahu kafkiisa gacantiisa inta cukurka ah intaa hore jalaqsatayda ka horraysa wuxuu dhigi jiray taxta khaddihi alayman dhabankiisa midigeeya ee midigta xiga ayuu saari jiray yacnii baabacadiisa ayuu saari jiray dhabankiisa dhabankiisa ayuu saari jiray baabacadiisa wa qaala wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasuu cibaadak rabbi rabbigayow qinii iga dhowr oo iga ilaali cadaabaka cadaabtaada yowma tabcasu cibaadak maalintaad soo saarayso addoommadaada ilaahay oo cadaabkaaga iga dhowr oo hay cadaabin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cibaado badnaa waa dikri badnaa waa rabbi baryi badnaa oo ilaahay aad buu u baryi jiray waana inoo sharciyeynaayey waana ku cibaadaysanaayey baryada ilaahay la baryaya waa cibaado la caabudaayo adducaa'u huwa alcibaada allah baa lagu caabudayaa waana sharciyeynayaa ummaddana waa barayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dikri buu ku seexanayaa dikri buu ku soo toosaya yacnii markuu jiifsanaayo allah buu xusayaa markuu soo kacana allah buu xusayaa markuu guriga gelayo allah buu xusayaa markuu guriga ka baxayo allah buu xusayaa markuu masjidka soo gelayo allah buu xusayaa markuu masjidka ka baxayona allah buu xusayaa waa kada yacni waxa weeye fii kulli axwaalihi ilaahay buu xuseeyey ilaahay buu baryayey ilaahay buu weynaynayey waatee xadiis ay ku soo aroortay kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanih nebigu calayhi salaatu wasalaam allah buu xusi jiray wakhtiyadiisoo dhan ayuu ilaahay xusi jiray ya marka xuska ilaahay in la farabadiyo allah la xasuusnaado allah la baryo ayaa laga qaadanaya yacni marka aan la ilaawin ilaahay xuskiisa aan la ilaawin asal ahaan hurdada la seexanayaa waa nicma min anicam waa nicmo nicmooyinka ka mid ah waxyaalaha daaru dunyaa bini aadamku ayna ka maarmi karin waxaa ka mida hurdada ayaa ka mid a oo sida cuntada iyo cabbitaanka ay ugu baahan yihiin ayaa seexashadana ay ugu baahan yihiin waa nicmatu min annicam qardadii iyo daalkiiyo waxaasoo dhan bay hurdadu ka gooynaysaa firifircoonidii baa qofka u soo noqonaysa awooddiisii baa u soo noqonaysaa caajiskiiyo waxaasoo dhan baa ka ba'aya jidhkiisii baa kala degaya maskaxdiisii baa degaysaa maskaxdiiyo indhihii baa la safaynayaa way safoobayaan hormooniska jidhku soo daynayo ayaa marka waxa weeye yacni wixii markaa ku dhacay yaa laga xalaya laga safaynaya haddii waxa weeye la seexan waayo waxaa ku imanaya caafimaadkii khalal dhib baa ku imanaysa xagga qofka yacni markaa xooggiisii iyo nashaadkiisii iyo firfircoonidiisii iyo xagga maskaxdiisa iyo deganaanshaheeda iyo kala hufnaanteeda iyo xagga indhihiisa iyo araggiisa yacni markaa hadday tahay iyo xagga firinfircoonidiisa hadday tahay yacni kullu daalika waxaa ugu jirta yacni maslaxa ayaa ugu jirta yacni bini aadamka maslaxa ugu jirta seexadka ay seexanayaan waa nicma yani nicma cadiima weeye saas aawade waa in allah loogu mahadiyaa loogu mahadnaqaa waa in allaah loogu mahadnaqaa laakiin waa inaan lagu talax tegin hurdada aan xadkeeda la dhaafin kullu maa jaawaza xaddahu inqalaba ilaa diddih waxaa la yahay shay kastoo xadkiisa dhaafaa lidkiisu u gadoomaa haddama aragta haddii hurdadii lagu talax tago masaalixdii baa dayacmaysa kuwo diineed iyo kuwo adduunyaba way dayacmayaan marka in la dheeli tiro baa loo baahan yahay hadday hurdadu yaraato lafteeda oo markaa intii qofku u baahnaa ay ka yaraato lafteeda naqsi baa ku imanaya naqsi ayaa ku imanaya marka hurdaduna waxay ugu nafci badan tahay saynu hore u soo sheegnay hurdada habeennimo ayaa ugu nafci badan oo hurdada maalintu haba badnaatee hurdadii habeenkii maqaamkeeda buuxin mayso maqaamkeeda ma buuxinayso waxaana la yidhahdaa wakhtiyo wakhti uu ka horreeyo baa hurdadu ka nafci badan tahay habeenkii marka cishaha laga baxo dabadeed awqaadda hore ee fiidkii in la seexdo way ka nafci badan tahay wakhtigii dambe soo dhowaadka in la seexdo way ka nafci badan tahay way ka nafci badan tahay laakiin cumuuman hurdada habeenkii way ka nafci badan tahay hurdada maalintii qofku waa dhici kartaa inuu isaga yaro baahdo in yaroo marka waxa weeye dee markaa yaro qayluulo ah oo wakhtiga gadiidkii ama markaa waxa weeye wakhtiyadaasoo kale uu yaro jibsado waa yaro nasasha ugu sugan laakiin wakhti badan taasi ma aha wakhti badan taasi markaa ma aha in markaa wakhtiga habeenkii hurdo kaafiya ay noqotona dee adilada qaarkeed waa laga fahmayaa xadiiskii muxuu sheegayay daawuud ku saabsanaa kaana yanaamu nisfa alleyli wa yaquumu hulusahu wa yanaamu sudusahu nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam afdalu qiyaami qiyaamu daawuud qiyaam waxaa ugu fadli badan ama qiyaam waxaa ilaahay ugu jecel yahay qiyaamkii daawuud muxuu samayn jiray yanaamu nisfa alleyl habeenka kale badhow badh buu seexan jiray nus sulus buu kici jiray saddex dalool marka laga dhigo dalool ayuu kici jiray wa yanaamu sudusahu haddana lix meeloodoo meel ahaan ayuu seexan jiray haddaad intaa qaybiso labiyo toban saacadood u qaybiso waxaa ka soo baxaysa yacni markaa siddeed saacadood baa ka soo baxaysa yaa haddii waxa weeye wakhtigu markaa ka yar yahay intaas oo ay noqoto koob iyo toban saacadoodna wax yar baa ka dhinmaya yaa wax yar ayaa ka dhinmaya haddii wakhtiga laga soo qaado labiyo toban saac inuu yahay habeenku nisfi marka laga dhigo labiyo tobankii marka la kala baro lix iyo lix bay noqonaysaa sooma haddana marka labiyo tobankii marka saddex meelood loo qaybiyo afar saac bay noqonaysaa sooma ya marka waxa weeye lix buu seexan jiray bay noqonaysaa calaa haada waa da fardi arrin uu qadarayno ilaa habeenku markaysaa markaa marar badan maalintaaba gaadhin be ya waa fardi marka waxa weeye haddana afar saac buu kici jiray afar saacadood wa yanaamu sudusahu suduskii muxuu noqonayaa labiyo toban u qaybi lix meelood wuxuu noqonayaa laba laba ugee lixdii hore maxay isku noqonayaan siddeed bay isku noqonayaan haddii wakhtigu intaa ka yaraado oo habeenku intaa ka yar yahay waxay noqonaysaa in wax ka yaro dhinmayaan saasay noqonaysaa calaa kulli xaal hurdo kaafiya qofku inuu helo way fiican tahay oo dee waxa weeye caafimaadkiisa ayaa markaa ku jira waxyaalaha marka ashyaada la sheegayo ashyaada qaarkood waa kamaal mutlaqa ashyaada qaarkoodna waa kamaal nisbiya hurdadu waxay ka mid tahay min alkamaal nisbiy kamaalkii nisbiga ahaa bay ka mid tahay maaha kamaal mutlaqa xaal walba inay kamaal tahay ya laakiin nisbadeenna bini aadamkan adduunyada ku nool nisbadooda hurdadu waxay u tahay kamaal laakiin kamaal cala litlaaq ma aha ya saas aawadeed baan malaa'igtu seexanin waayo hurdo looguma talagelin saas aawadeed baan shayaadiintu seexan waayo hurdo looguma talagelin waa tii la weydiiyey bacdu salaf taabiciinta qaarkooda lagu yidhi hal yanaamu shaytaan shaytaan kuma seexdaa wuxuu uhi idan lastaraxnaa saaca hadduu seexan lahaa saacad baynu yaro nasan lahayn saacad baan yaro nasan lahayn buuri beladaasunbuu u taagan yahay inuu wax lumiyo fasahaadiyo wax kharibo wax waswaasiyo sidaasaa marka waxa weeye uu taagan yahay ahlu janno aakhiro seexan maayaan waatii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayanaamu ahlu janna ahlu janno ma seexanayaan qaala annawmu akhulmawti ahluljannati laa yanaamuun hurdadu waa geerida walaasheed ahlu jannuhu ma seexdaan xadiiskaana sheekh albaani waa taxsiininaya wuxuu tilmaamaya inuu xadiis xasana inuu yahay ayuu tilmaamaya marka waxa weye calaa kulli xaal waa kamaal nisbiya hurdad weeye waxay haddaba ku saabsan tahay hurdadii markaynu garannay inay markaa tahay mid faa'iide leh mid fiican mid waxaweye kamaal nisbiya ah mid raaxadeennu ku jirto mid manaafic badan iyo waxtar inoo leh mid hadduu qofku seexan waayo oo seexan waa ku dhaco dhibaata ay ku imanayso caafimaadkiisa iyo khalal maskaxdiisa ku imanayo markaynu intaa garannay qofku waa inaanu markaa hurdadiina ku talax tegin aanu kana gaabin wasat sida xikmadu ay tilmaamayso khayruulumuuri awsaatuha xadiisnimo waa loo soo wariyey laakiin ma sugna oo nabiga kama sugna calayhi asalaatu wasalaam waa xikmatu min alxikam waa xikmad weyn umuuraha waxaa ugu wanaagsan kuwa dhexdhexaadkaaba ugu fiican yaa ee aan ku talax tagga iyo ka gaabinta midnaba aan ahayn bayna bayn alxasanatu bayna asayi'atayn mutarif ibnu cabdillaahi bni shakhiir waa kii yidhi shayga wanaagsani laba xumaanood buu udhexeeyaa alxasanatu bayna asayi'atayn ya shayga wanaagsani laba xumaanood buu dhex yaallaa oo xaggaasna xumaani ka xigtaa xagga kalena xumaani ka xigtaa bartanka wasadkaas ayaa wanaaggii ah haddaba qaabka markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu seexan jiray iyo markuu seexanaayo wuxuu odhan jiray ila wuxuu u baabaystay fii sifati nawmi rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam sifada nebigu u seexan jiray sifadii maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya markuu seexanayo qaabka u seexan jiray waxaa soo gelaya markuu seexanayo wuxuu odhan jiray waxaa soo gelaya markuu kaco yacni waxa uu odhan jiray yacni markaa hurdada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo waxaa ku tacalluqa awqaadda uu seexan jiray lafteedu yacni markaa ictibaar ahaan waa soo gelaysa wax ka mida waa tilmaami doonaa waxaa soo gelaya meesha lagu seexanayo ee nebigu ku seexan jiray calayhi salaatu wasalaam ashyaada noocaas oo dhammi waxay ka mid yihiin waxyaalaha soo gudagelaya ka mid yihiin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana idaa akhada madjacahu wadaca kafahu alyumna taxta khaddihi alayman nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu makaanu jiifka meeshuu jiifsanayo seexanayo ee ku sugnaado dhinaca midig buu u seexan jiray baabacadiisana wuxuu dhigi jiray dhabankiisa hoostiisa oo dhabankiisa wuxuu saari jiray baabacadiisa ayuu saari jiray kadibna isagoo sidaasa ayuu markaa ilaahay baryi jiray rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak hurdadii maxaa lagu xasuusanaya hurdadii waxaa lagu xasuusanayaa geerida waayo shabah baa ka dhaxeeya hurdada iyo geerida annawmu akhulmowt shabah bay isku leeyihin xadiiska soo socdana waynu arki doonnaa ya alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda ma amaatana waayah marka waxaa kaloo lagu xasuusanaya bacsiga soo saarka khalaa'iqda la soo saaraya lasoo noolaynaayo oo hurdadii dee soo jeed bay yeelataa oo haaliban waa laga toosaa inkastay dhacdo dadka qaarkood inay ku dhintaan hurdada gudaheedaba ya marka waxaa lagu xasuusanaya bacsigii iyo soo saarkii baa lagu xasuusanaya marka ilaahay buu baryey rabbi qini cadaabaka yowma tabcasu cibaadak ya nooc marka waxaa weeye cibaaraduna yacni balaaqa ahaan cadaabaka iyo cibaadaka yacni waxay leeyihiin yacni xuruufaha badankooda ayay wadaagaan waayahay marka allah in la baryo oo sidaa la yidhaahdo dhinaca midig loo seexdo dhabanka la saaro baabacada midig ilaahay la baryo oo sidaa la yidhaahdo rabbi qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak waxay ka mid tahay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam allahna wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay dhinaca bidix in loo seexdaa in la badsadaa ma fiicna oo dhinaca marka waxaa weeye bidix haddii markaa loo seexdo horta hurdadii istiqraaqi aynu markaysaga qofku marka hurdadii wakhti dheer seexdo waa ka imanaysaa waa midda kale culays baa fuulaya qalbigii waxyaalaha ku soo dareeraya ya yacni dheecaamada markaysaga jidhka iyo waxyaalo la mida ayaa ku soo dareeraya culays baa fuulaya marka waxa weeye qaabka noocaasi waxa weeye waa laga fiican yahay geesta midig baa markaa fiican sharafta ay leedahay daraaddeed midigtu waa ka sharaf badantay bidix marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u samaynaayey sharafta markaysaga ay ka sharaf badan tahay dhinaca midig dhinaca bidix oo u samaynayey ummaddiisa inuu baraayana waa uga jeeday inuu sharciyeynayo waa uga jeeday yacni baraaruga markaa inuu hore u toosana waa uga jeeday bacdu ahlicilmi taa dambe waa ka reebeen oo waxay dhahaen nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu indhaha ka seexan jiro oo qalbigiisu aanu seexan jirin taa dambe waxba in lagu daro ma saxna laakiin warkaa nadar baa ku sugan waayo yaday jirto in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay nebiyada inaan qalbigoodu seexanay indhahoodu marka ay seexdaan oo xagga indhaha ay ka seexdaan haddana waa dhici kartaa wakhtiyada qaarkood dee inay markaa la tagto waa suuroobi kartaa imkaanka caqligaa marka laga eegaayo waa suurtoobi kartaa waaba dhacday xadiiska saxiixa ku sugan salaad subax nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu iyagoo safara inay waxaweeye hurdadii la tagtay oo qorraxdu ka soo baxday yacni marka waa dhacday waa xaalad naadira oo dhacday weeyi marka saas aawadeed in lagu daro yacni xikamka la sheegaayo laa maanica xadiiska laba boqol konton iyo shan qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa maxamed ilmusanna qaala xadasanaa cabduraxmaani qaala xadasanaa israa'iilu can abi isxaaqa can abi cubaydata can cabdillaahi mislahu wa qaala yowma tajmacu cibaadak waa yahay sanadku inta kale waa kala mid ilaa abi isxaaq laga soo gaadhay abi isxaaq markuu maraayey ayaa kii hore waa kii ka warinaayey cabdullaahi bnu yaziid can ilbaraa hadda waynagii sheegnay abi isxaaq inuu xadiiska isku khilaafay oo siyaalo kala duwan xadiiska u wariyey maruu baraa toos uga warinaayo maruu baraa waasito kaga warinaayo mar waasidadu cabdullaahi bnu yaziid tahay mar waasidadu cid kale tahay mar abi cubayde markaysa markaa uu ka warinaayo abu cubaydana aabbihii cabdullahi bnu mascuud ka warinaayo yacni siyaalo kala duwan ayuu xadiiska u soo wariyey ikhtilaaf baa ku dhacay marka abi cubayda waa abu cubayda ibnu cabdillaahi bni mascuud magaciisana waxaa la odhan jira la yidhi caamir baa la odhan jiray min siqaati taabiciin ayuu markaa ka mid ahaa asxaabu alkutubi sittana waxbay u weriyeen ha yeeshee culammada muxadisiintu waxay arjaxaan inaanu abu cubayda aabbihii cabdullaahi bni mascuud inaanu waxba ka maqal xufaad fara badan baa sheegeen markaa saas aawadeed xadiisku wuxuu noqonayaa munqatic bayna abi cubaydata wa abiih ya munqaic buu noqonaya munqaic ayuu noqonaya saas aawadeed waa buusiiri waxau yidhi rijaalu isnaadihi siqaatun ila annahu munqaic abuu cubaydata lam yasmac min abiihi shay'a keligiina maaha culamo badan baa sheegay oo xufaad fara badan baa markaysa markaa sheegay waayahay sida kale xadiisku waa ula mid calaa kulli xaal laakiin shawaahidda uu leeyahay daraaddeed ayuu markaa ku noqonayaa saxiixun likhayrihi ku noqonaya wa ilaa sanaduna waa daciif milahu xadiisku sida kale waa ula mid laakiin yowma tabcasu cibaadak ayuu wuxuu ku beddelay yowma tajmacu cibaadak rabbi qini cadaabaka yowma tajmacu cibaadak saasuu u yidhi ilaahayow iga dhowr cadaabkaaga maalintaad addoommadaada soo ururinayso maalintaad addoommadaada soo ururinayso ilaahow markaa iga dhowr cadaabkaaga oo hay cadaabin waxaa la soo wariyey tirmidi imaam axmed musnadkiisa nasaa'i fi lkubraa ibn abi shayba abu yacla wahayruhum sida kale xadiisku inuu la mid yahay ayuu inoo tilmaamay xadiiska laba boqol konton iyo lix qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa maxmuud bnu khaylaana qaala xadasanaa cabdurazaaqi qaala xadasanaa sufyaanu can cabdimalik bni cumayr can ribciy bni xiraash can xudayfata qaal kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam idaa awaa ilaa firaashihi qaal allaahumma bismika amuutu wa axyaa waida istayqada qaal alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nnushuur cabdurazaaq waa cabdurazaaq asancaani waa soo marnay sufyaan waa sufyaan athawri cabdilmalik ibni cumeyrna waa soo marnay ribciy ibnu xiraash waa nin hiqaa oo mukhadarama weeye oo min kibaari taabiciin ayuu noqonayaa asxaabu alkutubi sittana waxbay wariyeen xadiiska sanadkiisu waa saxiix weliba bukhaarina waa soo wariyey can xudayfata qaal kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa awaa ilaa firaashih xudayfatu bnulyamaan waxau yidhi kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa awaa ilaa firaashihi hadduu markaa u dunmo ama u iisho ama gaadho ilaa firaashihi gogashiisa intii ka ahaatay qaala wuxuu odhan jiray wuxuu ahaa mid yidhaahda allaahumma bismika amuutu wa axya awaa waxay noqonaysaa awaa ya'wii waa u iishay ama waa gaadhay waana marka waxawaa laazim weeye waa laazim weeye ama aawaa marka la yidhaahdo waa mutacaddi siday culamada qaarkood u badiyaanna waxay tahay waa in awaa aynay u soo aroorin mutacaddi u soo aroorin inkastoo bacdi ay yidhaahdeen may mutacaddi iyo laazim labadaba waa leedahay inuu sheegi doonnaa qaal allaahumma bismika amuutu wa axyaa allaahumma allaahow bismika amuutu sheegistaan magacaaga sheegayo xusaayo baan amuutu ku dhimanayaa wa axyaa aan ku noolaanayo yacni waa ku seexanayaa waana ku soo toosaya waida istayqada markuu baraarugana qaala wuxuu ahaa mid yidhaahda alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa alxamdu mahadoo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay allah baa la gaara alladii kaasoo axyaana na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuu na dilay dabadeed oo geeri markuu noo keenay dabadeed buu na soo nooleeyey ilaahay baa ku mahadsan wa ilayhi nnushuur xagga allah oo keliya ayaa noqoshadu ahaatiyo soo saarku xadiiskani wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dikrigu ku seexan jiray markuu seexanaayo iyo markuu hurdada ka kaco dikrigu odhan jiray waxaanay soo aroortay kollay hurdada habeenkii uu seexan jiray inuu sidaa odhan jiray laakiin hurdada maalintii inuu sidaa odhan jiray riwaayo nasan u sheegaysa ma hayno marka markuu seexanaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray allaahumma bismika amuutu wa axyaa waxaa laga qaadanayaa firaash in lagu seexdaa inay bannaantaan dhibi ku sugnayn laakiin culammadu waxayaan waa inaan quluwi lagu samayn oo lagu talax tegin saasay markaa yidhaahdeen marka firaash inuu ku seexan jiray xadiisku waa tilmaamaya waxaana loo jeedaa dee markuu firaashka helo ayuu ku seexan jiray ilaa awqaadda qaar buu safar ku jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada noocaasana lama soo naqlin inuu firaashii qaadan jiray lama soo rogo idaa awaa ilaa firaashih marka qofku intuu firaashka diido inuu yidhaahdo waxa weeye sidanba afdal ah sax noqon mayso waayo sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam haddii si kale ka fadli badnaan lahayd dee nebigaa la iman lahaa calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa samayn lahaa marka zuhdiga inayna ka mid ahayn qofku inuu firaashka diido waa laga qaadanaya nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahumma bismika amuutu wa axyaa magacaaga xusidaan xusaayaan ku dhimanayaa kuna noolaanayaa culamada qaar waxay u fasireen nolosha iyo geerida in laga tilmaamaayo hurdada iyo baraaruga oo hurdadiina ay ka dhigantahay geeri ka dhigantahy ya baraarugii hurdada laga toosayeyna ay ka dhigan tahay nololoo kale ay ka dhigantahay nololoo kale ay ka dhigantahay dee wafaat baana lagu magacaabay geeriyii ya wafaat baa lagu magacaabay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha marka labadii maxaa laga dhexaysiiye labaduba inay tahay nooc wafaat ah yacni naftii la oofsaday oo la qabtay inay tahay laakiin sida loo qabanayaa kala duwan marna si dhammaystiran baa loo qabanayaa naftii marna sina waa loo qabanayaa sina waa u joogtaa ya waa wafaatun duuna wafaatin waa wafaat ka sokeeya wafaat ka weynaa mid ka sokeeya qofkii waxa weeye waxba ma oga haddii loo tashanayo korkiisa la joogo kama warqabo haddana waa kan dhaqdhaqaaqaya ee neefsanaya ee neeftii iska guraya ee maarta yaa ee dhaqdhaqaaqaya markaa si waa u nool yahay haddana waxa weeye garashadii iyo marka waxa weeye baraarugii iyo soo jeedkii iyo waxyaalahaasoo dhan ayaa marka waxaweye si markaa yacan loo qabto marka hurdadaas xikamka ku jira waxaa ka mid a inuu geeridu ku xasuusanno baraarugga hurdada laga baraarugayo laga toosayana inaynu bacsigii iyo soo saaritaankii aynu ku xasuusanno marka uu hurdada ka baraarugo nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana mahadi waxay u sugnaatay ilaahana nooleeyey markuuna dilay dabadeed oo markuu geeri noo keenay dabadeed ilaah haddana na soo nooleeyey ayaa mahadsan oo mahadi u sugnaatay mahadoo dhamme u sugnaatay waa nicma markaa nicmadaasaa ilaahay loogu mahad naqaya axyaana baraarujintan ilaahay baraarujiyey oo uu ka yeelay qaar soo jeeda baa ka dhigan yacni noolayn oo kale ay ayqadanaa bacdamaa anaamanaa saasoo kalea macnuhu u dhacay yaa wuxuu na toosiyey oo na baraarujiyey oo qaar baraarugsan oo soo jeeda naga yeelay markuu hurdo noo keenay dabadeed marka axyaana bacda maa amaatana nooc isticaara baa ku jirta wa ilayhi nushuur xagga allah oo keliya ayaa noqodka iyo noolayntuba ay ahaatay oo marka khalqiga la soo nooleeyo xagga ilaahay baa loo celinayaa allah baa abaal marinaya oo xisaabaya in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun khayr iyo sharba allah baa ka abaalmarinaya sawaab iyo ciqaabba yacni marka allah baa yacni sawaabinaya yacni cidna markaa ajar siinaya cidna ciqaaba wahaakada waayahay xadiiska laba boqol konton iyo toddoba qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa qutaybata bnu saciid qaala xadasana almufadal bnu fadaala can cuqayrin uraahu can izuhriyi can curwata can caaishata qaalat kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalama iida awaa ilaa firaashihi kula leylatin jamaca kafayhi fanafasa fiihima wa qara'a fiihima qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas suma masaxa bihima ma istataaca min jasadih yabda'u bihima ra'sahu wajhahu wama aqbala min jasadih yasnacu dalika halaasa maraat mufadal ibnu fadaala waa nin hiqaa oo cibaado badan buu ahaa asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen cuqayl waa cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil waa nin hiqa oo xuja'a weeye oo min kibaari atbaaci taabiciin ah asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen shuraxda qaarkood waxay yidhaahdeen mufadal ibnu fadaala waxay moodeen inuu marka yahay mufadal ibnu mufadal inuu yahay laakiin sax maaha taasi ina iyaduba dee isma waafaqsano waa mufadal ibnu fadaala isagu marka waxaa weeye insaan la moodaa sax ma sawaabku waxay tahay waa inuu yahay mufadal ibnu fadaala ibnu cubayd almisri weeyaan uraahu can izuhriy mufadal wuxuu odhanayaa waxaan u malaynayaa cuqayl inuu ka warinaayo can izuhriyi zuhri ka warinaayo uraa marka hamzada la godo waxay noqonaysaa bimacnaa adunnu yacni siiqadu mughayru siiqa ha u ekaato laakiin markaa looma laqbeeyo mughayru siiqa looma laqbeeyo macnaa adunnu bay la macnata marka waxa weeye xaqiiqatan waxay tahay zuhri inuu ka warinaayo riwaayadan keliya ayay ku dhacday tirmidi fi shamaa'il uraahudaas xadiiska waxa weeye masaadir badan baa lagu soo wariyey lafdigaasi uraahu kuma dhicin tirmidi fi shamaa'il mooyaane xasaba cilmina bukhaari waa soo wariyey uraahu can izuhriy ma sheegin can cuqaylin can izuhriy ayuu sheegay xataa tirmidi fii jaamicihi uraahu kuma odhan bal masaadirta kale soo warisay hadday saxiixulbukhaari tahay hadday bukhaari saxiixiisa tahay hadday imaam axmed tahay hadday abu daawuud tahay hadday nasaa'i filkubra tahay hadday dabaraani tahay yacni waxa weeye uraahudaa ma isheegin inta kaleo dhani biduuni shakin bay u soo naqliyeen taasaa muctamada cuqayl wuxuu ka warinayaa zuhri buu ka warinaya zuhri waa soo marnay iyo curwaba sanadku waa saxiix weliba bukhaarina saxiixiisuu ku soo wariyey isagoo dariiqa qutayba ka warinaya nafsu yacni markaa sanadi tirmidi ayuu ku warinayaa iyadoo weliba shakiga uu ka madhan yahy ya min xadiisi qutayba can ilmufadal ila aakhirihi sidaasuu ku soo warinaya tirmidi markuu ku wariyey markaa jaamiciisa wuxuu odhanayaa waa xasanun saxiix shakigaasina kuma sugnayn saynu soo sheegnay can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa awaa ilaa firaashihi markuu u iisho ama gaadho firaashkiisa markuu gaadho wuxuu ahaan jiray kulla leylatin habeen kasta jamaca kafayhi mid markaa kulmiya labadiisa kaf labadiisa gacmood inta markaa jalaqsatayda ka horraysa cukuradu isu keeni jiray yacnii baabacooyinku si ay isu barbardhigi jiray fa nafasa fiihimaa waa afuufi jiray wa qara'a fiihimaa waa ku akhrin jiray qul huwa allaahu axad wa qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas yacnii saddexdaas suuradood ayuu ku akhrin jiray baabacadiisa baabacooyinkiisa ku akhrin jiray qul huwa allaahu axad iyo labada qul acuudu suma masaxa bihimaa ma istataaca min jasadih intaa dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku masixi jiray intuu kari karo oo min jasadihi jidhkiisa ka mida ayuu ku masixi jiray yabda'u bihimaa ra'sahu wa wajhah wuxuu ku bilaabi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam labadiisa gacmood wuxuu ku bilaabi jiray ra'sahu madaxiisa wa wajhahu iyo wejigiisuu ku bilaabi jiray wamaa aqbala min jasadih iyo wixii markaa soo jeedka jidhkiisa markaa ah intan soo jeedday intuu gaadhi karo yasnacu dalika alaaa maraat wuxuu sidaas samayn jiray saddex goor ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saas samayn jiray saddex mar ayuu saas samayn jiray waayahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu seexanaayo inuu isku akhrin jiray qul huwa allaha iyo qul acuudiyada labada qul acuudu oo baabacooyinkiisa ku akhrin jiray jidhkiisana marin jiray saas aawadeed waxaa sunno ah in habeenkii marka la seexanaayo baabacooyinka marka waxaa yacni lagu akhriyo qul huwa allaahu axad iyo labada qul acuudu mar baa lagu akhrinayaa dabeedna madaxa la marinayaa iyo wejiga iyo jidhka kale inta la awoodi karo haddana mar labaad baa sidii si la-eg loogu akhrinayaa haddana madaxa iyo wejiga ayaa la marinaya jidhka inta la awoodi karo haddana mar saddexaad baa lagu akhrinayaa qul huwallaha iyo labada qul acuudu dabeedna madaxa ayaa laga soo bilaabaya la marinayaa wejiga ayaa haddana la marinaya iyo jidhka soo jeeda inta la awoodi karo haakada meesha laga bilaabayaana waa madaxa waayo isaga ayaa markaa ugu mudan wejigaa lagu xidhsiinaya madaxiyo wejigana waxaa ku sugan dee xawaas badan baa ku sugan ya hadday markaa indhihii tahay hadday marka waxa weeye markaa dhegihii tahay hadday sankii tahay hadday afkii tahay hadday tahay maskaxda lafteedo markaysaga dee madaxa ku jirta laftiisa yacni waxa weeye wax badan baa markaa ku sugan marka saas aawoode waa in laga soo bilaabaa oo iyaga lagu bilaaba habeen kasta saasaa lagu tufaya xadiidku wuxuu markaa daahir ku yahay hurdada habeenkii inuu sidaa samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam lamana soo naqlin isagoo maalin seexanaya inuu sidaa samayn jiray lama soo naqlin marka waa sunne in habeenkii sidaa la sameeyaa sunne weeye uma masaxa bihima marka waxa weeye waxyaalaha loogu masaxayana waxaa ka mid a dee inuu ilaahay aafaadka iyo shayaadiinta iyo belada iyo masaa'ibka ka ilaaliyo ile shayaadiin baa jirta dadka duraysa ayaa jirta waxaa jirta aafooyin baa jira yacni waana tacabud ilaahay lagu caabudayo oo nebiga laga dayanaayo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam kudayasho wanaagsan ayaa idinku sugnaatay marka taana sidaas weyi waxaanu sheegayaa habeen kasta inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saa samayn jiray marka ruuxu inuu ku dadaalo habeennaba aanu ka tegin iyadoo hurdadu ka qaalib noqoto mooyaane ikhtiyaaran cajsi iyo wahsad iyo wax la mida waa inaanu uga tegin ee waa inuu sidaas ku dadaalaa inuu la yimaado haddaba xadiisku wuxuu sheegayaa jamaca kaffayhi fa nafasa fiihimaa wa qara'a fiihimaa labadiisa kaf ayuu markaa kulminayaa dabeedna waa afuufaya nafsiga horta culamadu ay isku khilaafeen aan halkaa baraarujiye ma afuuf keliyaba oo aan candhuufi la socon mise candhuuf yar baa la socotaa ee afuufkaa badan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen maya waa afuufitaan keliya oo wax candhuufi lama socoto alimaamu nawowi wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa aladkaar qaala ahlu luga annafsu nafkhun latiifun bilaa riiqin culammada ahluluquhu waxay yidhaahdeen nafsigu waa afuufitaan yar oo aan wax candhuufa lahayn ahluluqu ka soo naqliyey axaadiistan oo kale markuu sharxayo baqawi wuxuu odhanayaa sharxu sunnaha fa nafasa fiihimaa ay taflun bilaa riiqin yacni waxa weye waa afuufitaan aanay la socon wax candhuufi la socon wataflu laa yakuunu ilaa wa macahu shayun min alriiq marka tafli iyo nafsi baa kale jira tafli haddii la yidhaahdo tafliga waxa la socota in candhuufo yar baa la socota laakiin nafsi marka la yidhaahdo wax candhuufi lama socoto wax candhuufi lama socoto shuraax badan baa saas yadaa tilmaamaysaa culammada ahluluqahana ka sheegaysa baajuri laftiisu saa waa tilmaamaya fa nafasa fiihimaa ay nafakha fiihimaa nafkhan khafiifan ghayra mamsuujin biriiq waa afuufitaan yar oo aan markaa wax candhuufa ku dheehnayn fa yakuunu annafsu aqala min altafli liannahu laa yakuunu ilaa wa macahu shayun min alriiq haddama aragtaa marka waxa weeye nafsigu waa ka yaryahay tafliga waayo tafliga markaa candhuuf baa wehelisa wa kaana nabiyu sala allahu alayh wasalama yanfusu mukhaalafatan lilyahuud fa innahum laa yanfusuun nabiguna calayhi salaatu wasalaam nafsigu samayn jiray inuu afuufo yacnii yuhuud khilaafu khilaafayo daraaddeed waayo yuhuudda afuufitaanka may samayn jirin laakiin bacdu ahlicilmi baa waxay sheegeen nafsigu in sidaana loo isticmaalo ahluluquhu ay sheegeen si kalena ahluquhu ay tilmaameenoo marmarna loo isticmaalo in yaroo candhuuf iyadoo la socoto munaawi wuxuu odhanayaa markuu hadalka nawowi soo naqliyo uu ahluluqaha ka soo naqliyey wa lacalahu muraadu bacdihim wa ila faalkhilaafu muxaqaqun kama yushiiru ilayhi qowl qaamuus annafsu alramyu wannafku yani waxa weye khilaaf waa jira kolley tafsiirka nafsiga laysku khilaafaayo waxaana tilmaamaya buu yidhi raximukalla hadalka qaamuuskaa tilmaamaya uu idhi nafsigu waa tuurista iyo afuufitaanka sidaasoo kalea khayrkiina ay u tasriixiyeen tuuritaanka wuxuu u jeedaa hadduu maar tuuritaan la yidhi dee waxaa la tuurayaa waa dee candhuuftii waa soo gelaysa halkaasuu ka yacni markaa doonaya inuu yacni ka tiigsado ama yacni uu tilmaamo markaysa markaa inay ishaarayso wasaraxa bidalika hayruhu fafi lasaasi nafasahu min fiihi ramaa bihi wa nafasa riiqahu yacni wuxuu kadoo ka soo naqliyey kitaab kaleoo kutubta luqada ka mida in waxa weeye ramyiga iyo candhuftiisu markaysagaa tufay labadaba in loo isticmaalo wa fi lmisbaaxi nafasa min fiihi ramaa bihi wa nafasa idaa bazaqa fayuumi misbaaxa isaguna wuxuu ku sheegay labada wejiba waa sheegay sidanna in loo isticmaalo sidanna loo isticmaalo calaa kulli xaal sidaa markuu u tilmaamo wuxuu yidhi haddaba waxa weeye yaday macnuhu caynkaa tahay oo labada mid walba ay aqbasho haddana waxa weeye daahirka axaadiistani waxay ku tusinaysaa wax candhuufi inaynu helin markuu asalkii uu sidaa tilmaamay tacbiirka lafdiga macna ahaan sida iyo sidaba inay u dhacdo haddana wuxuu sallimay axaadiistan dawaahirteedu inay tahay in afuufitaanka wax markaa candhufi aynay wehelin sidaas yadaa markaa inay tahay sidaa inay tahay ayuu tilmaamay marka xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay xaggii hurdada waxaa kaloo soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsadoo kale inuu isku tufi jiray qul acuudiyada inuu isku tufi jiray waa min xadiisi caaisha isagana lagu soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey mashaayikhda qaarkood waxay u nisbeeyaan xadiiskan aynu joogno in bukhaari iyo muslimba soo wariyeen saxna ma aho muslim ma soo warin xadiiskan yacni ku saabsan hurdada inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray qulhulla iyo qul acuudiyada inuu isku akhrin jiray bukhaari baa la gaar noqday wa ilaa muslim iyo bukhaariba waxay soo wariyeen min xadiisi caaisha marka nebigu xanuunsado calayhi salaatu wasalaam kaana yaqra'u almucawidaat wa yanfusu fii yadayh kaasaa bukhaari iyo muslimba soo saareen waana min xadiisi caaisha isaguna laakiin wuxuu ku gaar yahay maxay cinda almarad ayuu ku saabsan yahay kaas wakhtiyada qaarkoodna weliba wuxuu ku darayaa riwaayaadka qaarkood wuxuu ku darayaa inay caaishii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku akhrin jirtay ee mucawidaadkan dabeedna gacantiisa ay ugu akhrin jirtay dabeedna gacantiisa ay marin jirtay waxay tihi gacantiisaa barako badnayd oo inay gacantiisu barako badan tahay baan gacantiisa ugu akhrinayey yacni mucawidaadka dabeedna aan u marmarinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam jidhkiisa aan u marinayey haakada waaya intaa markaynu garannay waxaa isweydiin leh akhrinta la akhrinayo qul huwallaha iyo qul acuudiyada iyo tufitaanka kee la hormarinayo ayuhumaa yuqadam waxaa la horaan sheegay nafsigii fa nafasa fiihimaa wa qara'a fiihimaa laakiin riwaayaadka qaarkood baa ka sii ishkaal badan oo ku soo arooray oo fa qara'a sheegaya bacdu riwaayaat waa saas tilmaamay marka riwaayaadka qaarkood oo markaa ku yimi nafsigii inta la sheegay dabeedna faqara'a la yidhi oo weliba saxiixa markaa ku timi riwaayaadka saxiixa markaa qaarkood ay ku timi taasaa mushkil ah waxay ku kalliftay culammada qaarkood inay yidhaahdaan nafsigaa la hormarinaya marka la tufo dabadeed baa dabeedna la akhrinaya wuxuu yidhi wa muqtada ariwaayati ahaaniya ana nafsa yakuunu qabla alqira'a w bihi jazama bacduhum xaafid ibni xajarna markaa saasuu ku sheegaya markiisaa sharaxa bukhaariga riwaayada kale siday keensanayso oo faqara'a sheegaysaa fa nafasa fiihimaa fa qara'a fiihimaa ilafaadu tartiib iyo tacqiib baa u asal ahayd yaday sida kalena dee kollay u soo aroorto ya marka waxay yidhaahdeen afuufitaanka ka horreeya qiraa'ada saasaana qaarkood jasmiyeen waxayna u sababeeyeen wacallala dalika bimukhaalafati asaxarati fa innahum yanfusuuna bacda alqira'a waxay u sababeeyeen saxaradiiyo falalowyada in la khilaafayo waa iyagu afuufitaanka waxay sameeyaan falalowyadu marka ay akhriyaan dabadeed ya markaasuu haddana wuxuu tilmaamay daahirka kalaamu shaykh ibnu xajar waxa uu yahay inay alawlaa tahay in qiraa'ada la hormariyo sidaas inay tahay oo nafsiga laga hormariyo saas aawadeed riwaayadan markaa fa nafasa fiihimaa fa qara'a way awileen waxay yidhaahdeen nowcan maa waa la awilayaa waxaana soo aroortay riwaayo riwaayo waaw isugu cadfaysa waa soo aroortay sida tan inoo qoranoo kale wa qara'a fiihima waawguna mutlaqul-jamci buu u yimaadaa saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar odhanaya yaqra'uhaa wa yanfusu xaalata alqiraa'a waa akhrinayaa markuu akhrinayaana tufayaa waxaana soo aroortay riwaayo abidar oo kushmiihani uu ka warinaayo waa riwaayaddii bukhaari ka soo warin jirtay kitaabkiise ida awaa ila firaashihi nafasa fii kafayhi biqul huwa allahu axad wa bilmucawidatayni jamiican waxaa kaloo soo aroortay riwaaye axmed iyo abu daawuud iyo ay soo wariyeen jamaca kafayhi suma nafasa fiihima wa qara'a fiihima calaa kulli xaal facda lafteeda wakhtiyada qaar bay u soo aroortaa iyadoo tafsiiriye looga jeedo marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen faqara'a riwaayada ah waxaa lagu awilayaa inay tahay fa'da tafsiiriye inay faa'iidaynayso waxay soo qaateen sida aayadda allah u yidhi wanaadaa nuuxun rabbahu faqaala rabbi yacni nidaagu uu ku dhawaaqay dee waxa weeye waa rabbi inuu yidhaahdo ya hadalkii odhanaayey iyo nidaagii waxa loo dhexaysiiyena fa marka waxay noqonaysaa fadani tafsiiriya in laga tilmaamaayo tafsiiriya in laga tilmaamayo mawaadic kalena saasoo kale waa u soo aroortay waxayba yidhahdeen culamada qaarkood macquul ma aha in la yidhaahdo waxaweye iyadoon waxba akhriyin ayuu marka waxaweeye iska afuufaya waayo dee wax ku sugani ma jiro waa afuufitaan keliya marka qiraadii kuma dheehneen qiraadii kuma dheehneen qaar waxay dooneen inay kala farqiyaan wakhtiga loo akhrinaayo ruqyo xanuun markaa la ysaga tufaayo iyo wakhtiga loo akhrinaayo dikrigii hurdada yacni marka waxaweye loo akhrinayo laakiin calaa kulli xaal tafriiqaasina daliil ma leh waayahay bukhaari wuxuu soo wariyey kaana ida ishtakaa yaqra'u cala nafsihi bilmucawidaati wa yanfusu kollay muslimba waa la wadaagaa calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay wakhtiga lagu markaa tufayo ama la afuufayaa waa marka la akhrinayo weyi iyadaan waxba la akhriyin layskama afuufayo taana saas yadaa weeye jidhkana saasaa loogu masaxayaa saddex goor baanu qofku samaynaya waayahay xadiidka laba boqol konton iyo siddeed qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadasanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiyin qaala xadasanaa sufyaanu can salamata bni lkuhayl can kuraybin can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama naama xataa nafakh wa kaana idaa naama nafakh faataahu bilaalun faaadanahu bisalaati faqaama wasalla walam yatawadda wa fi lxadiisi qisa sanadka waa soo maray ruwaadda ku jirta saddexda raawi ee ugu horreeyaba waa soo maray salamata bnu kuhayl waa salamatu bnu kuhayl alxadrami alkuufi waa nin siqa ah oo taabiciintii ka mid ah asxaabu alkutubi sittana wax u wariyeen kurayb waa kurayb ibnu abi muslim mawla bni cabbaas waa nin siqa ah oo marka min siqaati taabiciin ka mida asxaabu alkutubi sittana waa u wariyeen asxaabu alkutubi sittana axaadiis bay u wariyeen sufyaan waa sufyaan athawri waana jirtaa cabdiraxmaan ibnu mahdiyin inuu ibnu cuyayna iyo thawri labada wax ka wariyey labada sufyaan mid walba inuu wax ka wariyey waa jirtaa ha yeeshee haddii lagu arko fi lkutubi sitta kutubta lixda ah labada saxiix iyo afarta sunan cabdiraxmaan ibnu mahdi oo wax ka warinaya sufyaan sufyaankaasi waa thawri amaa ibnu cuyayna khaarij alkutubi sitta ayuu markaa wax loogu soo wariyey isagoo ibnu cuyayna wax ka warinaya isagoo cabdiraxmaan ibnu mahdiyin oo ibnu cuyayna wax ka warinaya ee filkutubi sitta kuma iman haddaad ku aragto lixdaa kitaab labada saxiix iyo afarta sunan iyo tawaabicdooda cabdiraxmaan ibnu mahdiyin oo sufyaan wax ka warinaya sufyaankaas waa thawri qaacidada hayso saas aawadeed ayaanu wax ramsiya ugu qorin mizi markuu taadiibulkamaalka ku sheegaayey cabdiraxmaan ibnu mahdiyin inuu wax ka wariyey sufyaan ibnu cuyayna ramsiga khali buu ka dhigay waana calaamadda lagu garto axaadiista uu ka wariyey inay ka baxsan tahay sitada baynamaa markuu thawri wax ka warinaayo calaamadda ramsiga jamaacada uu qoray waa yahay xadiisku waxa weeye waa min riwaayati taabiciyin can taabiciyin laba taabici oo wax kala warinaya ayaa ku sugan cabdullahi bnu cabbaas baana laga soo warinayaa xadiiska oo axad ulcabaadila ah mar labaadkana muksiriintii riwaayada badnayd ee saxaabada kamida ka mid ahaaday can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama naama xataa nafakh marka xadiiskan sanadkiisu waa saxiix waa sanad saxiixa weliba bukhaari iyo muslimna labaduba waa soo wariyeen xadiiskan can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama naama xataa nafakh cabdullahi ibni cabbaas waxa uu sheegay anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulka ilaahay naama uu seexday wuxuu seexday xataa nafakh ilaa uu marka waxa weeye uu neefta marka waxaweeye soo tuuray oo nakhaskiisu marka waxa weeye yacni markaa si sanqadhla uu baxay yacnii shakhsigu markuu hurdo iyo markuu soo jeedo isku si uma neefsado yacni marka waxa weeye marka uu hurdo waxaa laga yaabaa nakhaska hurdadiisa yacni neeftiisa marka uu tuurayo ee ka soo baxaysa in waxa weeye markaa yacni cod ay bixiso la maqlaa laga yaabaa taasaa looga jeedaa naama nebigu calayhi salaatu wasalaam waa seexday xataa nafakha ilaa uu afuufay oo waxa weeye markaa neeftiisa uu si xoog leh u soo saaray oo afkiisa uga soo saaray wa kaana idaa naama nafakh wa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa naama markuu seexdo nafakha mid markaa neefta soo tuuro oo markaa yacni si markaa xooga neefta u soo saara ayuu ahaan jiray oo afkiisa uga soo saara si cod leh ma khuura maaha khuuradu waa sawt khuuradu waxa weeyaan waa qararac iyadu weeye anodiyadu markaa ma fiicna ma khuurin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam badiba marka waxaa laga tilmaamayaa neeftii inuu si xooga oo markaa nakhaska yacni markaa xoog inay u soo baxayso la dareemayo sidii wax afuufayo oo kale ayuu samaynayey fa ataahu bilaalun waxa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam bilaal baa u yimi fa aadanahu wuxuu ogeysiiyey bisalaati salaadda wakhtigeedii buu ogeysiiyey salaaddii subax bimacnaa salaadda xilligeedii waa soo galay ama waa dhow yahay fa qaama waa istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa sallaa waa tukaday walam yatawadda' mana weysaysan wa fi lxadiisi qisa xadiiskana waxaa ku sugnayd qisa ku sugnayd xadiiskan waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu seexdo inuu neefta si xooga u soo tuuri jiray oo markaa u neefsan jiray saas ayuu sheegayaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo weyse qaba ayuu seexday waa waa gam'ay nakhaskii ayuu xoog u soo saaray oo markaa afkiisa uga soo saaray sidii wax wax afuufayo oo kale caadadiisna sidaas waa ahayd wa kaana idaa naama nafakh da salaaddii subax baa la ogeysiiyey wuxuu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sunnaysto qiyaamuleyl buu marka hore u kici jiray qiyaamuleylkuu tukan jiray haddana waxa weeye salaadda ayaa la addimi jiray ragcatay ilfajri ayuu markaa tukan jiray labadii ragcadood subaxa ka horreeyey dabeedna dhinaca midig buu u yara jiibsan jiray dhinaca midig ayuu u yara jiibsan jiray markaa dee maalin maalmaha ka mid ah ama habeen habeennada ka mid ah bicibaara asax habeen habeennada ka mid ah kole waa beri hadday iska tahay maalin baaba iska xisaabsan tahaye ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa yara gam'ahi dabeedna markaa nakhaskii iyo neeftii buu xoog u soo saaray kadibna bilaal baa u yimi isagoo ogeysiinaya xilligii salaaddu inay iqaamadii taagan tahay markii la ogeysiiyo loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam muu weysaysane salaaddii ayuu u kacay dabeedna salaaddii ayuu markaa tukaday nebiga khasaa'istiisa waxaa ka mid ahaa uu la gaarka ahaa inaan hurdadu weysada ka jebin waa xukun isaga u khaasa xadiis kalena saa waa sheegayaa oo nebiga markii caaisha ay weydiisay xadiis kale wuxuu ku yidhi nebiyada haddii aanu nahay ururka nebiyadaan soo gaar yeelayaaye indhaha yagaa seexda ee qalbigayagu ma seexdo marka maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisu aanu seexan ee qalbiga uu ka soo jeedo oo indhaha unuu ka seexdo xaalka caynkaasa xukun gaara ayuu leeyihi hurdadu markaa weysada isaga ka jebin mayso iyadoo dadka kale ay ka jebinayso hurdadu weysada ayaanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hurdadu aynay weysada ka jebineen taasina waxay ka mid tahay min khasaa'isih waxyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la gaarka ahaa ayay markaa ka mid tahay oo ummaddiisa kala gaarka ahaa masalada hurdadu weysada ma jebisaa mase ma jebisana waa masale madaahibtu ku kala duwan tahay oo ilaa siddeed qowl ay ku sugan tahay ahlucilmiga qaarkood ay qabaan ama madaahibta qaarkood ay qabaan calal itlaaq bay weysada u jebinaysaa hurdo oo dhammi madaahibta qaarkoodna ay qabaan maya hurdadu weysada ma jebiso calal itlaaq madaahibta qaarkood ay kala gaar yeelayaan oo tafsiilinayaan oo odhanayaan hurdadu hadday khafiif tahay oo aynay weynayn weysada ma jebinayso laakiin hadday culus tahay weysada way jebinaysa madaahibta qaarkoodna tafsiil kale ay qabaan oo leeyihiin hadduu mutamakin yahay oo waxa weeye salalkiisu si fiican ay markaa dhulka u haystaan oo tarabbucioo kale uu fadhiyo oo mutamakin marka uu yahay sidaa hadduu ku gamo weysada ka jebin mayso laakiin siyaalaha kale waysada waa ka jabaysa calaa kulli xaal aqwaal badan bay culammadu ka leeyihin waa yahay axaadiista laga qaadanayo inay weysada jabinayso hurdaduna waa jirtaa waa sida xadiiskii tilmaamaayey alcaynaani wikaau sahi faida naamat alcaynaani istatlaqa alwikaa labada indhood waxay xidhis u yihiin markaa waxa weeye iyo xadhig ay u yihiin waxay xidhis u yihiin duburta yacnii xagga dambe soo jeedka qofku uu soo jeedo ee iska warqabo ayuu ku ilaalin karaa hadday laakiin labada indhood ay seexdaan bimacnaa hadduu qofku seexdo hadduu qofku seexdo yacni waa dabcayaa jidhkiis waxa dabcayana waxaa ka mid ah yacni markaa duburta ayaa markaa ka mid ah markaa saas aawadeed madinno waxay u tahay weysadii inay jabto ayay markaa loo filaan iyo madinno u tahay marka dadka kale haddii ay seexdaan waa in weysaystaan laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taasi waajib kuma ahayn xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa hurdadu weysada kama jebin jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa laga qaadanaya qisada uu inoo tilmaamaya waxa weeye waa qiso kolley inoo iman doonta insha allahu tacaala oo ku saabsan cabdullaahi bnu cabbaas inuu habeenka la joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa habaryartii maymuuna oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenka miiladiisa ay ahayd oo uu habeenkaa la joogay ayaa markaa cabdullaahi ibnu cabbaas oo inan yarina yacnii la joogay oo u hoyday markaa dabeedna waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo maymuunaba wuxuu la seexday markaysaa markaa yacni gurigoodii ay degganaayeen ilaa barkimadii markaysagaa dacal uu ka barkaday dacal uu ka barkaday maymuunana dee waxa weeye maxram bay u ahayd oo habaryartii rumay ahayd habaryartii ruma ayay markaa ahayd marka qisada noocaasa ayuu tilmaamay qisadaasuu ishaaray xadiiska laba boqol konton iyo sagaal qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa isxaaq ibnu mansuur qaala xadasanaa cafaanu qaala xadasanaa xamaad ibnu salama can haabitin can anas ibni maalik ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana ida awaa ila firaashi qaal alxamdu lilahi aladii acamana wa saqaana wa kafaana wa aawaana fakam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi isxaaq ibnu mansuur horeyn u soo maray waa nin hiqa ah oo xujo ah weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo abu daawuud cafaan waa cafaan ibnu muslim weeye waa nin hiqa oo xujo ah asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen xamaad ibnu salama waa soo marnay haabit albunaani waa soo marnay markaa sanadku waa saxiix waa sanad saxiixa weeye waliba muslimna saxiixa waa ku soo wariyey imaamu tirmidi jaamiciisa markuu xadiiskan ku wariyey wuxuu yidhi waa xasanun saxiix waa xasanun saxiix buu yidhi can anas ibni maalik ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana idaa awaa ilaa firaashih anas ibnu maalik waxa uu sheegay khaadimu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ee rasuulka ilaahay kaana uu ahaa idaa awaa markuu u iisho oo bimacnaa ku sugnaado ilaa firaashihi gogashiisa qaala wuxuu odhan jiray wuxuu ahaa mid yidhaahda alxamdu lilaahi aladii acamana wa saqaana alxamdu lilaah mahadoo dhan allah baa la gaara ama mahadoo dhan allah bay u sugnaatay aladii kaasoo atcamanaa na quudiyey oo waxaan cunno na siiyey wa saqaanaa na waraabiyey wa kafaanaa na kaafiyey oo wixii na dhibaya naga kaafiyey wixii markaa aanu rabnana yacni markaa na siiyey wa aawaanaa na hooyey oo yacni noo yeelay meelaannu markaa ku hoyanno yacni noo yeelan wa aawaana inagii hore u soo sheegnay awaa iyo aawaa aawaa inay mutacaddi tahay waa la ysla ogol yahay qur'aankana waa ugu soo aroorto waa ku timi yacni wa aawayna waxay ugu timi iyadoo mutacaddi wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin yacni wa aawaynaahumaa humaadaasi waxay noqonaysaa mafcuulu bihigii bay noqonaysa haddama aragta marka aawaa marka waa mutacaddi awaana waa laazim id awa alfityatu ila alkahfi id awaa saas aawadeed qur'aanka iyadoo mutacadiya kuma soo aroorin saas markay qasriga tahay oo hamsada aan la jiidina awaa la yidhaahdo waxay ugu timi uun qur'aanka iyadoo xaraf lagu gudbinaayo xaraf iyadoo lagu gudbinaayo unbay ugu timi awaa markay tahay laakiin aawaa markay tahay mutacadi bay ugu timi saas aawadeed bay culamada qaarkood yidhaahdeen awa mutacaddi ma noqoto markay qasri tahay mutacaddi ma noqoto laakiin bacdi baa waxay yidhahdeen may way jirtaa iyadoo la qasriyey oo aan la jiidinoo aa la odhan in markaa mutacaddi ay u timaadana waa la soo naqliyo waa la sheegaa calaa kulli xaal sida marka waxaa fasiixa ah ee la hubaa waxa weeye waa in awa loo isticmaalo uun loo isticmaalo laazim aawaana mutacaddi loo isticmaalo wa aawaana waa nahooyey oo bimacnaa wuxuu noo yeelay yacni ma'wa iyo meelaanu ku hoyanno iyo maskan buu noo yeelay ay jacala lanaa ma'wan ama raddanaa ilaa ma'wa yaa saasaa laga tilmaamaya fa kam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi fara badana midaan markaa waxa weeye cid kaafida lahayn oo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka ka kaafida ama sharka yacni ka celisoo ka kaafida midaan lahayni badana walaa mu'wi cid hoysana aan lahayn yacni fara badana waxaa laga qaadanayaa xadiiskan mahadnaqa allah loo mahadnaqaayo oo loogu mahadnaqaayo nicmada arsaaqda iyo quudinta iyo waraabinta iyo hoynta iyo kaafiyitaanka mid walba ilaahay loogu shukri naqaan loogu xamdi naqaan alxamdu lilaahi aladii atcamana waata koowaad waa itcaamkii wa saqaana waa waraabintii na waraabiyey wa kafaana na kaafiyey oo balaayooyinka naga celiyo naga dabbaalay oo naga kaafiyey wa aawaana na hooyey oo meelaannu ku hoyanno noo yeelay waa afar shay kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fakam miman laa kaafiya lahu walaa mu'wi walaa mu'wi waxaynu u reebaynaa waa sukuun lilwaqfi wa ilaa walaa mu'wiya ayaa asal ku yahay carabtu xaraf xarakaysan iskuma taagto fara badana markaa midaan lahayn cid kaafida iyo cid hoysatoonna aan lahayni badana kuma darin yacni mutcim iyo saaqitoonna midaan lahayn taa kuma darin afartii shay yacni labada hore sideedii baa loo daayey labada dambe ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in khalqiga markaysaga in badanoo ka midi cid hoysa iyo cid kaafida toonna inayn lahayn taas waxay ka qaateen ahlucilmiga qaarkood yacni markaa risqu inuu caam yahay oo waxa weeye markaa cunitaankiiyo cabbitaanku inuu caam yahay baa laga qaadanaya oo cid walba ilaahay arsaaqdu u qoray iyo markaa waxa weeye waraabintu u qoray waa wada helayaan cid markaa waxa weeye yacni ay ka baaqanaysaa ma jirto wixii loo qoray arsaaqdii waa caam wa fi lxadiisi ishaaratun ilaa cumuumi alakli washurbi lishumuuli alrisqi kama yaqtadiihi qowluhu tacaala wama min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha xadiiska waxaa ku sugan tilmaan la tilmaamaayo cunitaanka iyo cabbitaankuba inay markaa caam yihiin risqu inuu wada koobaayo daraaddeed bay caam u yihiin sida uu keensanaayo aayadda allah u yidhi wama min daabbatin fi alardi ila cala allahi risquha yacni daabbadi ma jirto arlada ku sugani inuu allah arsaaqdeeda isku waajibiyey mooyaane yacni daabbad kastaba allah baa arsaaqaaya yaa laakiin daabbad kasta ilaahay waa hoynayaa lama odhan oo daabbad kasta inuu hoynaayo ma ballanqaadin daabbad kasta inuu kaafinayana ma ballanqaadin wa ama alkifaayatu min shari alacdaa'i masalan waalma'wa faallahu tacaala yakhusu bihima man sha'a min cibaadih kifaayada miya inuu ilaahay sharka cadowyada ka kaafiyo cid ka dabbaalo iyo hoyga miya ilaahay cidduu doonuu ku gaariyeelaya oo addoommadiisa ka mid a fa inna kasiiran minhum man yatasallatu calayhi acdaa'uh waayo in badan oo addoommada ka mid a waxaa ku sallidma oo ku dirma cadowyadiisii ayaa ku dirma wa kasiirun minhum laysa lahu ma'wa imaa mutlaqan aw ma'wa saalixan in badanoo addoommada ka midina hoyba ma leh oo si itlaaqan bayna hoyba u lahayn qaarkoodna hoy wanaagsan bayna lahayn hoy ha lahaadaane hoy wanaagsan ayayna lahayn marka in waxa weeye labada la kala farqiyey baa laga qaadanaya fa kam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi marka waa xamdinaq ilaahay loogu xamdinaqaayo nicamkiisa nicmo kastana waxaa ka waajibaysa shukrinaq baa ka waajibaysa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk